أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen khamiis ah taariikhdun ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlayo asbaabihii keenay weerarkii kow iyo tobankii sebtembar xildhimaanta gudaha maraykanka looga baroordiiqay saddex iyo labaatan sano guuridii kasoo wareegatay weerarkaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad garguurta iyo mas-uuliyiinta kale ee kooxda riddada ay sameeyeen wax walba oo ay ku raaligelinayaan dowladda xabashida etoobiya balse abey axmed uu iskala weyn yahay murtadiinta gebi ahaan waxaa maanta xirnaa garoonka diyaaradaha magaalada nairobi kadib markii shaqo joojin iyo dibadbax cabasho ah ay dhigeen shaqaalaha garoonkaas howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool wilaayadaha baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlayo asbaabihii keenay weerarkii kow iyo tobankii sebtembar xildhimaanta gudaha maraykanka looga baroordiiqay saddex iyo labaatan sano guuridii kasoo wareegatay weerarkaasi faysal mahad soomaali ayaa inoo akhrinayaa bayaankan oo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebtembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka siddeedda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsan kow iyo tobanka sebtembar laba kun iyo afar iyo labaatan xilli maraykanka uu u baroordiiqayo sannadguurada weeraradii kow iyo tobankii sebtembar laba kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yeero israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanka ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan casuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimada ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhda dhiigdaadinta ah ee ragaadiyey ummadooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sana ka hor markii sagaal iyo toban haliyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allaah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaagga kumanaan ka mid a muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo duqyaankeeda waxayna si aan gabbasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay hurinaysay dagaalla dhiig badan ku daatay ayna khasaarisay dhowr trilyan oo dollar oo ka mid ah canshuurta shacabka maraykanka dowladdan wax natiijaha kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldarro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhagalaadahay asbaabihii mujaahidiinta ku xambaaray weeraradaas iyo waxa shuhadada muslimiinta ku riixayay inay fuliyaan weeraradaasi si ka duwan hadallada madaxda maraykanka ee waxba kama jiraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ahaayeen nacaybka islaamka uu qabo xorriyadda iyo habnoleedka dadka ameerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwa si toosa uga jawaabayay dhaqannada guracan ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuq wadareedka iyo gumaysiga yahuudda ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sannadkii laba kun iyo kowdii maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda khaza si aan sharaxaad dheeriya uga bixinno dagaalka uu maraykanka kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dukumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah kuna soo bixi doona saddex luuqadood ayaa tooshka ku ifin doona sooyaalka taariikheed ee maraykanku uu ku leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiinta u necab yihiin maraykan mahadsanid faysal xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad garguurta iyo mas-uuliyiinta kale ee kooxda ridada ay sameeyeen wax walba oo ay ku raaligelinayaan dowladda xabashida etoobiya balse abiy axmed uu iskala weyn yahay murtadiinta abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo horey u soo noqday musharax madaxweyne haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in xasan gurguurta iyo saraakiisha ku xeeran ay afka ka sheeganayaan in itoobiya ay colaad kala dhexayso balse ay wada shaqayn hoose leeyihiin wareysi uu bixiyey ayuu ku sheegay in safaaradda itoobiya ee kaabiga ku haysa madaxtooyada villa soomaaliya ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin xabashi ah ayna si caadi ah u wataan shaqooyinkooda jawaasiisnimo iyagoo fasax ka haysta madaxda kooxda riddada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka shanqariyey in dhammaan madaxda kooxda riddada ay sameynayaan wax weliba oo ay ugu dhowaanayaan dowladda xabashida heer dabadhilifnimadoodu ay gaartay in itoobiya ay u gacangeliyaan dad soomaaliyeed fiiri madaxda soomaalida ama dadka soomaaliyeed dadka siyaasadda u hogaamiya etoobiya wax kasta ay ku qanci karta u sameeyeen wax kasta ay ku qanci karta waa u sameeyeen waa qanci weyse fiiri wax kasta etoobiya lagu qanci karo oo lagu ilaali karo sensitivitydeeda iyo xasaasiyadeeda madaxdii dalka soo martay iyo kuwa hadda joogaaba waa sameeyeen in ool naf argixisa la yiraahdo in lala dhaanteeyo in muusig lala tumo in walaalaha la yiraahdo in la yiraahdo diyaarad oo oo masar oo wasiirka arrimaha dibadda waa dhagaysanaysa maxamed cabdirasaaq ac lama keeni karo saan lama ye wax kasta waa samaysa haddana waxay kasii qaada un inay tiraahdo dhulkiinnii iyo baddiinnii aan damacsanahay dadka male inay ogaadaan insaanka soomaaliga mahma oo duruuf adag ku jiro karaama uu leeyahay biniaadanimo karaama dadnimo uu leeyahay sidoo kale murtad xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ka maqraati kacay heerka ay dulinimada ka gaareen xasan gurguurta iyo kuwa ku hareereysan
annagoo annaga inaan kala adkaana rabno cadowgeena kama adkaa karno annagoo rabna inaan is eegano oo sida maanta aad arkayso waxa ka socda soomaalidii ama warbaahinta bulshada dhe ama dadka dhe oo laleeyahay xaramkiiyaan tegi qof muwaadina inta soo baxo kule etoobiya tuna xaramkiiyaan tegi kuleeyahy macni waxaas maxaa keenay dadka soomaalida heerkaas inay gaaraan haddana qofkii soomaaliga inuu rabo inuu qab yeesho oo oo oo qab qaran yeesho layskuma keeni kara ani marka waxaan isleeyahay etoobiya wax kasta waa u sameynay oo lagu raaligeli kara madaxdeenna waa sameeyeen si kasta oo loo raaligeli kara waa la samey lakin ayada ma ogola saas daraaddeed annaga waxaan qabnaa si miir qabta dadka soomaaliyeed iyo hogaankooda waxaa laga rabaa inay la yimaadaan wixii tanaasul ah qabka xagga la iska dhigo loo tanaasulo soomaalida loo tanaasulo hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya xilli dowladda xabishada itoobiya safiir ay usoo magacowday maamulka murtad muuse biixi ee magaalada hargeysa iyadoo xabashida safiir uu u jooga magaalada muqdisho taasoo ka dhigan in itoobiya dal madax gooni ay u aqoonsatay maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan mahadsanid abu xasaan gabi ahaan waxaa maanta xirnaa garoonka diyaaradaha magaalada nairobi kadib markii shaqo joojin iyo dibadbax cabasho ah ay dhigeen shaqaalaha garoonkaas cali aadan cabdulaahi caliyareh ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya shirkadda duulimaadyada kenya airways ayaa maanta shaacisay in shaqo joojinta ay sameeyeen shaqaalaha garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta ay sababtay dib u dhac weyn oo ku yimid duulimaadyada iyo in la baajiyo rakaabka ka dhoofaya waddankaasi iyo kuwa kasoo degaya muuqaalo lagu baahiyey barta x ee horey loo oran jiray twitter ayaa muujinaya boqolaal rakaab ah oo safaf ugu jira triminaalka garoonka kadib markii shaqo joojintu dhaqan gashay saqdi dhexe ee xalay telefishinka citizen ee laga leeyahay gudaha wadanka kenya ayaa baahiyey nuqul ka mid ah muuqaalka dibadbaxyaasha ciidamo boolis ayaa la arkayay iyagoo isku dayaya inay sortaab ku sameeyaan shaqaalaha dibadbaxa dhigaya waxaana lasoo wariyey in ciidamada booliska ay xireen qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee caasimada kenya shaqaalaha garoonka ayaa ka carooday qorshaha dowladda kenya ay ku doonayso inay ku wareejiso maamulka garoonka diyaaradaha ugu weyn dalka kenya ee jomo kenyatta qorshaha xukuumadda uu madaxda ka yahay ruuto ayaa lagu sheegay in shirkad hindiya laga leeyahay garoonka laga kirayo muddo soddon sano ah iyagoo ku andacoonaya inay ballaariso ay horumarayso balse go-aanka dowladda william ruuto ayaa la kulmaya diidmo xoogan iyo in dhaqdhaqaaqyadii dulimaad uu maanta si rasmi ah u joogsado maxkamadda sare ee kenya ayaa isniintii lasoo dhaafay si kumeel gaar ah u hor istaagtay soo jeedinta dowladda ee ah in shirkadda laga leeyahay indiya muddo soddon sano ah lagu wareejiyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi mahadsanid caliyare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ah ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada baay waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada diinsoor howlgalkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey ayay ciidamada mujaahidiintu ku dileen labo askari oo murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray abshir maxamed aadan iyo saciid carabey labadaas askari ee mujaahidiintu ay ku dileen howlgalka ka dhacay diinsoor ayaa ahaa askar caan ku ahayd dhibaateynta dadka shacabka ugu dambeyntii wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah abuu xasan ayaa mar kale warbixintaasi inoo eegaya gabar suufi xasan degmada gafidheere ku kooy maayil karima ma jara lare walaale caasimada baydhabo ku kooy shaqaday wali ay tahay adgarnami ay gaar ahaan walaay ka tartamay daraawiis maleeshiyaadkan taa'ibiinta ah oo gaarayay shan askari waxay ka kala yimaadeen degmooyinka baydhabo buurxakabe iyo qansax dheere oo ka wada tirsan wilaayada baay qaar ka mida maleeshiyaadkan waxay cadowga la socdeen dhowr sano halka qaarna ay ku jireen bilooyin waxay qaar ka mida maleeshiyaadkan soo qaateen tababaro ciidan halka qaarka kalena aysan wax tababar a qaadan iyagoo taa'ibiin ah ayaa lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey halka ay ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha ku qasbay xilligan inay soo banneeyaan safka murtadiinta gabar suufi xasan degmada gafidheere ku kooy buulo fullaayo roog gaalada gafidheer roog dol shageeyay geedka booliska sanadii lama dol odaka jari gafidheer dhateeleeg dhaagalay askar kubad degmada dhateele ka dhex galay askar ahaana ka shaqeey aslinka la dhex shaqeeyay dhiibta booliska ka tirsanaayo asgari aada iyo ahay nayn ka foga mile ilaah ilaah een miyaas ku dhaafay safaylaga ama furna lay dhawey maasha allah may farinha andareeya inay ku tawgasheenan gaalnimadaasi ee kaasu ku bahaan meelo dhibaatadaasi daruufta yaala gaartasi dhibaato hoog leh meelana ku tabi gaar ahaan minsheer meesagaada iibaan walba majara danba hoog shilay sageysay saaslay maay zikarina ma jara lare walaale caasimada baydhabo ku kooy shaqaday wali ay tahay adgarnami ay gaar ahaan walay ka tarsanaya daraawiis sadisniisa jari ururka arabsiga ka tarsanaya tababara qaadaya sagaal bilood eelboorka baydhabo intiana kooy jibti nabilahi mohamed sala allahu alayhi wasalam minjida intiana isoo diinta musunlay garabsuulo intiana kadhamadaya ago-aansaday manta gaalama kadhamadasaday dhamba marka hore yaa lamio je shaydan ay tashkiili laakin haddana kutawbasheni maha dhibaato eeda weyn ayaa labay dhawo sidee dhanba mesheerlaan iyo langunan qaadaan asgari mesheerlaan ay rafaad gaajada meeliyaa lagaaja dungelinta horra karigameen dadka meelo kagarwaylaha intiyo kutawbashenan meelo mooramasin yaallo inti meelo diinti diinti nabilahi mohamed sala allahu alayhi wasalam meelo diintisaka kadhagma intiisku koytana faringasindireed gacmo furngalay dhawaay maasha allah asad abdi ibrahim guura kabiga kuwai guureeri shalay haskudi guureeri shalay yaa kidi haddana maantana borfalay aanbay gaarabina la shaqeey daraisday sanadii walaad haddii tana waa kidi boolay oo oo ilaahay saanta gaalay oo wadankay dadkay diintay aanbay intii oo sudaano wadanka osukaano dunyadi huuliyo diiran yaa faringaan wadara ali ibrahim habdi guura kaba daraawiis shan bilood dalagay diintayanbay shaydahan lena golami asan abdiraxmaan ibraahim guurakabo ciidamada guurakabo daraawiish dowbeed wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo bandhigaysay askarta aybeenna kuwaasoo ka soo baxayay safka murtadiinta waxayna wilaayada shaacisay in si heer sare ah loo soo dhoweynayo cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta mahadsanid abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu